isbitalka laasime oo ka mid a isbitaalada gobolka banaadir yanase adeeg caafimaad oo qiimo jaban helaan wadayaalka mootobajaajta hakordhi kaar lamaga bahay bajaaj kaabe kaasoo ee kaar caafimaad oo lanka talagalay dadka wadayaalka mootobajaaj oo keliya madaxa xiriirka dadweynaga isbitaalka laasime ee gobolka banaadir daahir siid axmed yana sharaxyay hababka langmarow qaado ka kaarkan
horey waxaan u diiwaangelinay afar kun iyo shan boqol dad oo gaaraya kabacdi waxaan xarig ka jarnay adeegii maadaama uu miro dhalay ayaan waxaan uga jarnay xarigga xaflad baan u qabanay in badan oo ka mid a ah waxay ku dhiiradeen markaas kabacdi inay yimaadeen maanta waxaa garbahayga taagan saaxiibadayda a ujeediin oo bajaajley ah oo nin walbaba kaarkiisa uu gacanta ku haysta ujeediin waxay sababtay u qaadanaya waxawaaye inay ka faa'iidaystaan oo ahalkooda iyo qaraabadooda ay keensadaan ay uga faa'iideeyaan qiimo dhimistahan ballaaran alcaasim hosbital oo uu sameeyey intii hore u qaatana way ku mahadsan yihiin inta hadda ila taagtana ila taagan oo qaatana way ku mahadsan yihiin inta kaloo soo socotana waxaan leenahay muxuu ahay daruur intay da-eysa ayaa la doogtaa waxaan leeyahay soo dhowaada alcaasim hosbital waa isbitaalkeenii waa isbitaal muxuu ahaa qiimo dhimis ballaaran u sameeyey bajaajleyda gartay baahida ay qabaan iyo waxay u baahan yihiin maadaama rag xoogsada ay yihiin laga yaabo in saddex afar qof ay biilaan reer ay biilaan waad dareemi kartiin qarashaadka iyo waxa soo gelaya kaarkan waxaa la yidhahaa bajaaj kaaba sida uga jeediinba bajaajta uga jeediinba marka bajaajtii ayaa la kaabaya see loo kaaba marka waxay noqotay inay hooyadii gabadhii dhalaysay oo xaaskiisa ay dhalaysay aysan lacag ku filan haysan cunugi yarkaahay hadduu dhaladii u baahdo owsan haysan muxuu ahay owsan haysan tasiilaadkii oo dhalada ku geli lahay oxygen hadduu u baahdo haddii muxuu ahay dhakhtarkii haweenka ay u baahato oo dhiigbax iyo bilidhin ay yimaadiin horey waxaa qiimo dhimistaas u qaatay afar kun iyo shan boqol oo qofood haddana asbuucan markaan xarig ka jirnay dad boqol gaara ayaa qaatay meesha dadka kale tusaale ahaan laga siiyo muxuu ahay raajadoo kale laga siiyo toban doolar loojar kaarka ayaka shan doolar bis ayaa laga qaadaa jiraya bajaajleyda kale soo dhawaada saxbiyaal waa aragtiin haddaa aragtiin bajaaj kaabe oo ereygaas oo ku qoran bajaajta salkeeda waxay ka dhigan tahay in bajaajle oo dhan la kaabay loo daneeyey qiimo dhimis ballaaran loo sameeyey adinkana kusoo xirma adinkaa ka dhiman canakumada bajaadayda muqdisho oo ku faa'iidaysadii fursadda caafimaad ayo qaadeen kaarka caafimaadkan dhinisho ku dawaahi magacaygu waa bilaac abdulaahi maxamuud inta waxaa ogaan balyayna alcaasima hosbitaal waxay noo sameeyeen caafimaad muutaaliyda ay uga taxdirayaan iyo waxay u sameeyeen familka dhammaan qofka iyo ka xanuunsan oo kalaa inta inay keensadaan wallaahi bilahi tallaahi qofkii hadda caafimaadkaa ka taxdir adoo mooto wado waxaa ku tilmaamta mataqaanid hambaliyo iyo inaa u ducaysa le ee kaa mudan yaha magacayga waa muuse xasan cashir waxaa ka mid ahay bajaajleyda magaalada kala xamaalata waa kaarkan la siiya waa ku qanacsana in badan waana waa soo dhaweynaynaa haddii ilaa raalli ka noqda weli muqdisho kuma arkin nairobi waa ku isticmaali jiray laakiin weli hadda muqdisho kuma helin waana barnaamij aan aad ugu qanacsana soo dhaweynayana waa nagala soo daahay in badan waa ku qanacsanahay weliba in aan carruurteenna iyo xaasaskeenna ka daawaysan karno waa wax aad noo sii anfacaya in badan hawshaan waad sii wadaa in badan waa howl aad kala soo daahdeen bismillahi raxmaan raxiim alcaasim hosbitaal way ku mahadsan yihiin qiimo dhimista ay noo sameeyeen boqolkiiba konton insha allah waxaana ka rajeyn doonaa insha allah qiimo dhimis fiican aan ku dadaali doono insha allah sida bajaajileedoo kale siday qiimo dhimista ugu sameeyeen insha allah waan ku xiraan doonaa ilaahidigiisa insha allah salaam bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa ismaaciil xasan nuur waxaan ka mid ahay bahda bajaajka wadato waana ku mahadsan yihiin alcaasimo hosbitaal barnaamijka faa'iidada badan ay noo sameeyeen qiimo dhimista boqolkiiba kontanka ah waxaan kaloo aan aad ugu hambaleynayaa barnaamijka ay alcaasimo ay noo sameeyeen waa ku mahadsan yihiin waxaan kaloo rabnaa addow ilaahay yidhaahdo in bajaajliyada kale iyo asxaabta kale inay barnaamijkan ka faa'iidaystaan waa wax laga faa'iidaysan karo welina ma arkin isbitaallo oo sidaanoo kale barnaamijyada barnaamijyooyinkan oo kale samaynayaan ama qiimo dhimisnoo samaynayaan ma arkin laakiin barnaamijkan markaa arkay oo lay sharaxay aadaa ugu qanacay waana ku farxay